Haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwo kaalin muhiima kaga jira arrimaha horumarinta bulshada sida dib u dhiska dalka iyo kobaca dhaqaalaha. Haweenka Soomaaliyeed ayaa la tilmaamaa inay door muuqda ka qaataan howlaha nabad dhiska ee dalkeena. Qeybaha haweenku uga qeyb qaataan horumarinta nabadda ayaa waxaa ka mid ah dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed ee colaaduhu dhex mareen markii uu dalku burburay. Dumarka Soomaaliyeed oo halbowle u ah horumarka bulshada Soomaaliyeed ayaa meelaha ay kaalinta weyn ku leeyihiin waxaa ka mid ah adeegyada waxbarashada, caafimaadka iyo ganacsiga kuwaas oo laf dhabar u ah nolosha qoysas badan. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya xarumaha caafimaad ee degmada Dowley iyagoo ah haweenka kaalmaha muhiimka ah ugu jira bulshada dhexdeeda ayaa ka warbixiyay doorkay ka qaataan u adeegida bulshada.
magacayga waa deeqo waxaan ka shaqeeyaa goobta caafimaadka m c hka boos wallaahi waxaan dhihi karnaa haweenku waa lafdhabarta ummadda soomaaliyeed sababtoo ah hooyo la-aanteed ama haween la-aantiis wax kala socon lahaa ma jirto Ee, caqabadaha hadda ama fiicnaanta hadda aan hooyo- hooyo- hooyooyinka waxqabadka aan hadda aan u hayno ama ay iyagu hayaan wax lasoo koobi kara ma aha kow kowna kow kowna laguma soo qaban karo magaceyga waa nasre axmed xaaji Een, waxaan ka mid ahay kalkaalisooyinka ka howlgala isbitaalka guud ee dhobley Een, waxaan qabanaa shaqooyin badan oo kala duwan Een, qaybta hadda aa ku sugan tahay waa qaybta maternatiga ama qaybta ee hooyooyinka markay uurka yihiin ee, iyo markay umulayaanba ay imaadaan Een, hooyada iyo dhallaankaan u shaqeynaa Een, shaqooyinka aan qabano waxaa ka mid ah maxay aheedo waxaan qaabilnaa hooyooyinka uurka markay leeyihiin maanta hooyada uurka qaada ilaa iyo intay ka dhalayso Een, waxaan kaloo qabanaa qaybta deliverygana waan sameynaa oo maxay aheedo hooyooyinka waan ku umulinaa Dhanka kale waxaan iyadana wareysi la yeeshay Naciimo Sheekh Maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka ee degmada Dowley ayaa iyaduna ka warbixisay doorkay ku dhex leeyihiin bulshada iyo waxyaabaha ay u qabtaan dumarka ka wasaarad ahaan.
ka wasaarad ahaan waxyaalaha aan u qabano dumarka deegaanka ka wasaarad ahaan waxyaalo badan aan qabanaa jirto Een, gudninka fircooniga ciribtirka gudninka fircooniga saa ogtihiin gudninka fircooniga caafimaad ahaan ma fiicno haween gabdhaha uma fiicno xilliga dhalmada waxay ku dareemaan xanuun fara badan marka wacyigelin baan ka sameyneyne anakoo bulshada qeybaheeda kala duduwan een, ka wacyigelineyno Een, waxaan kaleeto sameynaa in aan mar walbaba aan empowerin u sameyno garab istaag u sameyno haweenka iyo gabdhahaba